Ururka Bilaantiya ee Suxufiyiinta Soomaaliyeed SW J oo kaaladaas UNESCO iyo ka daahfurtiya magaalada Xudure ee gobolka Bokool tababar dareeri doona saddex maalmooda kaasoo lagu xoojiyo aqoonti iyo xirfado suxufiyiinta waana ka saabsan sinaanta jinsiga iyo la dagaalanka tacdiyaha jinsiga ee ku dhex jira warbaahinta tababarkii weliba ku qeyb galaya dhawaatan suxufiyi oo ku shal dareeran warbaahinta maxaliga iyo wariyaalka gobolka iyadoona la baraya habka wax go-oolka ee lagu horumari karaa saxaafadda londonya waana laga abuuri karaa deegaanka shaqo ammaane oo bilaan iyo migalba ku wada shaqaysado korana si xor iyo xushmad leh farxiya kheyr ahna gudoomiyaha ururka haweenka suxufiyiinta soomaaliyeed iyo daahfurtiya tababarku iyo ku warbiidiya marxalado uu sahamariyo tababarka iyo sida lafadow iyo ugu faa-iideysadaan wariyaalka xudura koruqaadista xirfadda wariyaasha si gaar ah qaybta jondarka oo qaybta jondarka markii la eraawna lamada dhinac ayaa laku fiiriya iyo tacdiyada xarubo warbaahinta ku dhiyaaw iyo sidii laku gacan siin lahaaye wariyaasha sidii si xirfadaysan sidii tacdiyadaasi lan yaraayo lahaaye barnaamijka una una s w j xaruntii waliwaaye magaa nkawii muqdisho ka taala laakiin dhammaan isteediyada magaalo madaxyadii oo inta badan tababarada ku qabada jarnay sida caadaga haytiba markii damba maadaama koonfur galbeed ee tamil runtii waryaal tira badan roogaan keliya muqdana xudur baydhaba an hayna oli in badan ka fikiraanay waryaalkii kala reer xudur reer bakool sidii una handiira farnay runtii isku day faylo markii inka horeyti intii una magaalada unan kooyna inkastoo jaalanjihi badan isku jareen wal kasta oo bilaaw eh ya meel kastaada roogtaba caqabadaa lakula kulme laakiin wali farxad gaar ee nee in horta magaaladii siduuna ha kadeernaba ituuna ha deerna si gaara baahiyada wariyaashka reer xudur reer bokool iyo qabaan isku waraysado korna iyo sidii isan in la jaan qaada lahayteen wal in la qaybsada lahayteen magaalooyinka kale ee soomaaliya una oo s w j marka una si gaara barnaamijyadu iyo kulamada una an qabadaana waliyaabaha kuminsan oo s w j ha qabatii sanadihii ha dhaafin waliba kumid ahaaye oo sanadka sana falow abuna kusuubiyaane ina baaqa xaqdhowrka jinsiga oo cambaign ay dawin haaye oo xarumo warbaahinada soomaaliya oo dhan ha ku qabana ku xunna intiuna xudur qayb unku hayna sidoo kale cilmi baarisi jara una suubina maamul goboleedyada iyo magaalooyinka kale ku suubina marka wala agaasaytii dhanaafadaanituuna sinku dabajeyna si gaar ah marka agaasimyaalkana la fadheeni la sheekaysani in sheekada inka horeyti maalmaha socdana wali rajeeyana inti kulamo fayla una weeldhada korna maadaama una cambaignkani advocacygaina female journalists eya wali dareemahaya si hordhaca in gebro warbaahinta ka yarta in kuriitiyo badiyiin gaar ee gabrooba jare se gabrowgii qayb an ku noqdo lahayn warbaahinta xudur waa meelyanka damboyti oo laga qobadaya taxanaha tababarada kaasoo horey ankadhiya muqdisho kismaayo garoobe iyo dhuusmareeba islamarkaana deeri in ku badana boqol suxufi oo soomaaliyada